wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa qabatay diiwaangelinta iyo tababaridda qaar ka mid ah ergada dooran lahayd xubnaha golaha deegaanka ee degmada balcad tababarkan ayaa waxaa daafuray wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamuud axmed gacal oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaradda xasan muuse iyo mas-uuliyiin kale waxaana si habsami leh magaalada balcad oga socda yegleelidda golaha deegaanka oo la doonayo in degmada balcad ay yeelato maadaama mashaariic badan oo ku aadan horumarinta deegaanku ay ku xiran tahay in degmadu ay yeelato golaha deegaanka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle xildhibaan maxamuud axmed gacal oo khudbad ka jeediyey madasha tababarka uu ka furmayay ayir sidan toddoba is-aaldoobo oo meelo badan ka soo shaqeeyey oo soo arkay caqabaad badan oo dadka wax doorana haysta macnaheedu maaha qof in wax akri karin waxaan aniga ma fahmin waxaa waaye waxa ugu fiican ku hogan karta waaye sariirta qof kula ma jirto kaliya aa tahay meel xirnaa gashay laba qof halkaa dooran rabtaa sidan ugu dhacda meel aan soo sameynay qofkiida loodeeba doornay meel aan iska hadlayba qaar labadii qof loo doorantay faham dara badan aad meel qofkii wax u horeyso aqoon la-aan ma ahane waxa kugu cusub ayaa saas marka insha allah fursad haysatiin maanta berito inaan horul galnaan rabnaa maanta qaadataan tababarkan wixii aad fahmi weysaan aad weydiisaan ditoorka tiraahdin meeshaas ku celi haddii loo mar hataa aan sameeyo aad tahay qofta ilaah saamiri u qaldamay aniga aan sameeyo tus practical laakiin haddaad tiraahdo bas waa fahmaa iska waxaa farina qof kaliya dadka meesha aad tagto labada qofood wada calaamayso amase qofaad qof aanan islahayn calaamay aad calaamayso waa dhibaato waay marka insha allah fursadda waxaa laidin siiyey inaad berri aad waxa aad rabtiin aad samaysin insha allah doorashada ku xigtana waxay naga doontaa mid banaanka loo bixdo haddii la yidhaahdo ilaahay idin fududeeyo insha allah waxa gacantiina ku jira waa mustaqbalka balcad mustaqbal bacd si fiican loogu heli insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu muddooyinkii dambe wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa wado dadaalo lagu dhisayo golaha deegaanka ee guud ahaan degmooyinka maamulkani uu ka mid